dhegaystayaal badan oo dalka iyo dibaddiisa jooga ayaa ka soo aragti dhiibtay mowduuca toddobaadkan waxaan ku hormarayaa qaarkan noo soo diray fariimaha iyagoo adeegsanaya lambarkan oo whatsapp iyo fariin qoraaleedba u furan kaasoo ah eber lixan lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar fariimahaasi waxaa aalaba noo akhriya wariyaheena maxamed sheikh oo diiradda igala qayb qaata maxamed waad mahadsan tahay maxamed daahir cali sow assalaamu calaykum idaacadda islaamiga alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa salmaan saalax yare oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame fikraddeeda haddaan ka dhiibto dowladda ridada dabaaldegyada ay sameeyaan xorriyadda soomaaliya soomaaliya xurnimo goorme heshay gaalabaa ku soo duushay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay maangaab ha noqonina maskaxda yaanan idinka xadin xasan gurguurta waxa uu idin maleegayo waa shirqool iska ilaalshaa noqda kuwa diintooda ka difaacda horarka ku soo duulay alfurqaan waxaad ummadda u haysaan howl weyn allah ha idin xifdiyo mar weliba aamiin ugu dambeyn waxaan ku soo gebagabaynayaa gaalo allah ha jabsho horey baa u jabaanaya inta dhiman allah ha dhammaystiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idiin salaamay bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa nasra maxamed cabdulqaadir oo joogta deegaanka kunya barrow haddaan u gudbo su-aasha furan ee toddobaadkan maxaa laga dabaaldegayaa oo xurriyad laga hadlaa dalkaba xur maahan meel kasta waxaa haysta gumaystihii caddaanka oo shaatiga soo beddeshay isagoo weliba wata dad soomaaliyeed oo damiir iyo dadnimo lahayn dhammaantooda dalalka gaalada ku soo waxbartay hooyooyinka ayaa waddooyinka ku dhala markii meel kastay xirteen kuwa caratuurka u ah ee muqdisho ku sugan xurriyaddu waxay rabtaa in dhiig loo daadiyo marka dhallinyaradeenna waxaan leeyahay intaad tahriibi lahaydeen kaca oo dalkiina iyo diintiina difaaca markaas waxaad ku noolaan doontaa dal hodan ah oo allah uu siiyey barwaaqo aan lasoo koobi karin maanta waxaan haysanaa dhallinyaro hubka u qaatay inaan ka xurino dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyaga aan safkooda buuxino si aan u soo gebagabayno gumaystaha iyo dhashiisa assalaamu calaykum idaacadda islaamiga heel furqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hanad khasaali jaabir oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan fikradeyda aan ka dhiibto oo dabaaldegga ay sameeyaan dowladda horta gaalnimadooda hadday soo ifbaxday sababtoo ah dadka qaar shaki ah ugu jira dowladda gurguurta uu madaxa u yahay inay gaalo yihiin dowladdu waxaa la dhahaa dowladda islaamka kuna dhaqanta kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam markaa soomaaliya xorriyad xaggee taalaa xasan dal xaraashe ayaa ummadda soomaaliyeed baaba'shay hadda dabaaldeggan waxaa wata gaalada saliibiyiinta ee dalka soomaaliyeed ku soo duushay ummaddana marin habaabinaya ee ka foojignaada assalaamu calaykum alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa afrax oo jooga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada barawe fikirkayga haddaan ka dhiibto dabaaldeggaasi waa dabaaldeg shaydaan waana dabaaldegyo isticmaalkii waayeen ayayna u dabaaldegayaan guushoodii dalka xorriyad ma uusan qaadan weligiisa xorriyaddana waa laga hortaagnaa madaxda aad u jeedaan waa gumaystihii dadban oo dhimirka looga hadayo dadka soomaaliyeed dabaaldeggaasna waxaan ku macnayn karaa digasho oo lagu diganayo dadka soomaaliyeed sida loo galay qofuu u qorontaha abuuseed waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dowladda ridada waa nidaam gumaystaha ugu talagalay jahwareeriinta ummadda soomaaliyeed xurnimada ay sheegayaan waa in gumaystaha gacanta loo taagto sharciga allah la diido dhaqaalihii waddanka loo gacangeliyo reer galbeedka iyo maraykanka wax xurnimo ahaan u haystaan waayo dowladda waxaa xukuma jeemis iswan iyo abiy axmed talyaanigii la riday iyo kan hadda darta jooga waxba isma dhaamaan run ahaantii xurriyadda dhabtaa waxaa haysta muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga oo ah hoyga ansaarta iyo muhaajiriinta hoyga amniga iyo horumarka hoyga cadaaladda iyo kala dambaynta dhegayste lagu magacaabo sahra cabdinuur oo ah macalima dugsi sare dhigta oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay leedahay assalaamu calaykum idaacadda alfurqaan waan idiin salaamay waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan fikirkayga ka dhiibto mowduuca markaan wax bartay kun sagaal boqol iyo siddeetankii waxaan filayey mustaqbal wanaagsan maanta ardadaydu waxay rabaan inay baxaan oo ay tahriibaan halkii ay dalkooda dhisan lahaayeen oo ay ku noolaan lahaayeen iyagoo ku faraxsan marka waxaan dhihi karaa ma jiro dal xur ah haddii ubadkaagu ka cararayaan dalkooda assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa moxamed cismaan wariiriya oo ku sugan magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan wuxuuna yidhi aniga waxay ila tahay haddii calankii xurriyadda loogu beddelay xuduud beenaadyo maamul goboleedyo ah midnimo ma jirto xorriyaddanna way sii fogaatay dhibka ugu weynna waxaa sabab u ah maamulada soomaaliya ka jira oo ummadda u arka in lagu sii maamuli karo qabyaaladda dhegayste kale oo nala soo xidhiiray oo lagu magacaabo cabdulqaadir xasan dheer oo isna ku sugan magaalada guraceel waxauu leeyahay waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka diiradda jimcaha waxaan daawaday xaflad ka dhacday madaxtooyada oo lagu sheegay in xorriyad looga dabaaldegayo xilli magaalo madaxda soomaaliya ay joogaan shishayaha runtii waxaan dhihi karaa xornimo uma taalo dal xitaa iska difaaci karin shishayaha waxaana heysto maamulo gacmo kale ku shaqeeya assalaamu calaykum alfurqaan waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa hodan maxamed xasan oo joogta magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaan aaminsanahay dhul aana caafimaadkiisa biyihiisa ama cuntadiisa la xukumin oo wax kasta ay soo gelayaan ciidamo ajaanib ahna ay joogaan sidee baa loogu yidhaa dal xorriyadda wax xorriyad la yidhaahdo ma jiraan ee aan dalkeenna xoraysanno dhegaysta ayaa soo qoray assalaamu calaykum waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa suhayb oo ka mid a da'yarta ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose haddii aan u gudbo su-aasha jawaabteeda maxay xorriyad ugu dabaaldegayaan xorriyad ma bahaystaane waxaa dalkeena soomaaliya ku dhegan shisheeye isku dhafa oo uu maraykanka ugu horeeyo oo sidaan la socno uu muqdisho ku leeyahay xerada xalane taasoo lagu tilmaamo inay tahay saldhigga ugu weyn ou shisheeyuhu ku leeyahay dalkeena soomaaliya mahadsanediin dhammaan wariyaasha alfurqaan annagoo isku duubanna waxaanu leenahay hadna sidoo kale aad baad u mahadsan tahay assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam magacaygu waa munashid cabdinaasir haddaan ka dhiibto fikirkayga xorriyadda ay u dabaaldegayaan ma ahan xorriyad dhallinyarada lagu qaldaa dabaaldegga ay u dabaaldegayaan waa mid jab hasiimo iyo khasaaro u dambeyn doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah iyo gulsi markanaa soo qabtoo dhegaystaha ugu dambeeya ee aragtida qoraalkaah inoo soo diray wuxuu leeyahay waan idiin salaamay dhammaan soomaali weyn gaar ahaan bahda alfurqaan magacaygu waa cabdulfataax baylood oo jooga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose haddaan gudaha u galo mowduuca xorriyadda la sheegay inay qaadatay soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdanka waxaa ka daran midka ay maanta dhaxlisiisay waxa ay ugu yeeraan dowladda federaalka waayo waxaa dalka ku sugan ciidamo shisheeye oo gumaysi ku jooga kama darnee waxaa magaalooyinka qaar jooga ciidamadii injirleyda etoobiya kuwaasoo haddana la siiyey baddeena soomaaliya dowlad kuusheega waxay dhexdeeda laga helayaa xildhibaano iyo wasiiro si cad u difaacayo etoobiya ha laga soo helo bakistaan xildhibaano si cad u difaacayo hindiya alfurqaan waad mahadsantihiin adna sidoo kale aad baad u mahadsan tahay dhegaystow markaana waxaan soo gudbinayaa codadka qaar ka mid a dhegaystayaasha mowduuca kasoo aragti dhiibtay bismillaah markii waqaca dhabtaa oo jira laga hadlo xornimadu horta markii la qeexo dhowr qaybood bay u qaybsantaa xornimadu midda koowaad waxay ka bilaabataa qofka shakhsiyaddiisa oo inuu asagu xor u yahay wax allaale wixii asagu uu doono ganacsigiisa oo xor u yahay waddankiisa uu xor u yahay maamulkiisa iyo nidaamkiisa jira asagu uu xor u yahay marka markii aanu fiirino qaybaha qaababka maanta ayagu ay u hadlayaan waddanka waxaan dhihi karnaa xornimo kama jirto sababta aan ku sababaynayaa waxaa weeyaan soddon iyo dhowr sano markii ay duntay dowladdii dhexe oo soomaaliya wixii ka dambeeyey waxaa samaysmay maamullo fara badan gaala dabadhilifiyo u ah waddankiibaa waxaa loo qaybiyey dhowr qaybood ciidamo fara badan baa waddankii la keenay dowlad walba dana gaar aho iyadu ay kalahayd yay ka fushatay lix maamul goboleed ama toddoba maamul goboleed bay u samaysatay toddobadaasna waxay kala hoos tagaan toddoba dowladood oo ayagu mid walba danahooda wadata nimankaana waa niman ayagoo yacni maaratay qawlaysata oo gaaladaasu ay ku kuraabanayso danahooda ay ku fushato intaasoo dhanna waxaa sabab u ah yacni maaratay qofka bini aadanka waxa uu ka shaqeeyo oo uu ka fakeraa maskaxda weeye mar haddii maskaxda lagaa gumaysto oo qaswatulfitri maskaxda uu kaaga dhaco wax allaale wixii ragaa la rabaa lagaa samaynayaa waxyaalahaas hadda aad ka sharqaminayso o dhan ama soomaaliya hadda ka jiraana waxay salka ku haysaa qaswatulfitrigaas iyo gumaysigaas waddanka lagu celiyayo cusub dekedda lafteeda waanu ognahay ummad fara badan baa ka shaqaysan jirtay oo soomaaliya ilaa shan kun oo qof baa ka shaqaysan jirtay tusaale ahaan midaan hadda noogu dhowo xamar oo kaleete ummaddii ayada ahayd turki baa gacanta ku dhigtay dekedii ayroboorkii bay gacanta ku dhigtay wixii oo dhan ayadaa danaheeda ka fushata dhaqaalihii meeshaas ka soo baxana turkigu ayagaa qaata shidaalkana waa maqlaynay in yacni maaragtay boqolkii shan baad leedihiin la yiri sida isagoo tuugsanaya waddanka marka gumaysi buu ku jiraa iyo ixtilaal cusub ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu naga dulqaado qolo walba meeshaa danteedaay ku wadataa kuwan qaqalweyaasha xukunka ah waade ayagu waxay rabaan in madaxweyne la yidhaahdo intaasunbay danaynayaan qoladan kaleetana si ay dadkan islaamiyiinta ah ula dagaalamaan ama ayagu danahooda ay ka fushaan qolo walba haddii danaheeda gaarka hay ilaashanaysaa fariinta aan siinaya waxaa weeyaan horta ayagu dhinac bay u bateen nimankan qaqabalayaasha dhinac bay u bateen laakiin fariintaydu waxay ku wajahan tahay ummadda soomaaliyeed oo dhallinyarada leh oo aqoon-yahanada leh oo macallimiinta leh maanta waddanka halgan baa ka socda mid diineed baa weliba ka socda biidnillaahi ilbaarina waxaan rajaynaynaa inaan ku xorowno oo ilaahay gaalada nooga dulqaado waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed oo maskaxda fayow oo qalbigooda fayow yahay oo aan dhibanino qasbatulfitriga uusan ku dhicin inay halgankaas ka qayb qaataan diiniga oo waddanka dib loogu xoraynhayo gaalada waxaan kusoo gebagabaynahayaa ummadda soomaaliyeed inay israacdo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed ay ku midowdo ayadaasaa horumar lagu gaari karaa fi dunya walaakhira wax kaleeto oo intaas dhaafsiisan lama helahayo adduunya aakharaba taasaa lagu liibaanahayaa waa maasantahay walaalka magaciigu waa qaleey walaal wax xornimo oo hadda arkayn aniga ma jiro lix iyo labaatanka juun bay u dabaaldegaan warbaahintaan ka maqlay wax xornimo ma jiro wad aragtay kenya dhinacay ka goosatay waddankaana etoobiya waddanka dhinaca uu ka gooste faransiiska waxaad arkaysaa jabuuti iyo dhinacaba ay ka maamulayaan walaal wax xornimo la yiraahdo meesha aniga aan arkeen maba jira bo xornimo maba jiraan dheh karaa sababta waddankaana weli ciidamada shishe ee waddankaana jooga wax xornimo aniga maba arkeen ma garat nimankan dabadhalifiyaasha ah dadka been bay u sheegaan wax xornima ma jirto jubbaland waad arkaysaa dowlad kale xiriir la yeelatay puntland waad arkaysaa dowlad kale xiriir la yeelatay federaalka waa arkaysaa dowlad kale xiriir la yeelatay markaas walaal taas waxaan leeyahay wax xornimo waddankan ka jirta ma jirtaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan baaq u jeedinayaa meel walba ay joogaan inay u kacaan diinta alle ay difaacaan wiilasha soomaaliyeed oo baddan ku dhammaanayso waxaan leeyahay waddankiina inaad dib u maalgashataan waad aragteen waad maqasheen waanad aragteen ciidamada shisheeye waddankeena inay joogaan oo afrikaan ah inagana waddankiina aa ka tegtaan oo badda a ku dhammaataan taas ayaa dhib weyn ah waddankiina inaad maalgashataan oo wax ka samaysataan dhaqaalo taas aan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan waad arkaysaa maneena xasan shaam waad dala socotaan waddankeena dowlad badan ayuu gacanta u geliyey haddana wuxuu sii doonaya waxay sii dhiman inuu waddanka dowlad badan gacanta u geliyo taas laakiin insha allah waxaa ka hor istaagay mujaahidiinta xarakada al-shabaab mujaahidiina taas ka hor istaagtay wiilal mujaahidiin ayaa waddanka jooga wiilasha mujaahidiinta waddanka inay xoreeyaan taas aan kasu weynaa raayadda islaamka in waddanka dhammaan walaa roma walaa washington raayadda tawxiidka in laga suro taas ayaan rajeynaynaa haween iyo maalin midaas waan kuriyoonaynaa waana ku fikirnaa niidaana way ku jirtaa taasaan leeyahay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah anigu ah uma ayman ayna su-aasha maanta haddaynu isweydiino xornimo ma jirtaa dalka haa ama maya maya xornimo ma jirto waayo dalkii waa la kala qaybsaday maanta waxa maanta dalka kala qaybsaday oo kheyraadkeena boowaayo waa reer galbeed gaal gurgurta uu u weyn yahay waa maanta asigaaba islaan la qabo oo kaloo la biilaya sababtoo ah maanta waxa asiga shaqsi ama amar uu bixin karo ma jirto waa waxa asiga daroor kara ama amraya meesha xornimo ma taala ayaan leenahay xornimo waxay taalaa inta ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisa iyo raayadda ay ka taagan tahay oo wiilasha yaryar oo qoryaha haystaan ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeya intaas ayaa xornimo jirto xornimo wax la dhah ma jirto maanta dalka waa la kala qaybsada ee waa u jeedaan maanta inta meeloo loo kala go-ay somalilan jubbaland federaal puntland dhammaan la kala qaqaybiyey gaalada reer galbeedkan isu wan yahay maraykanka maanta wax xornimo la dhahayn oo waddanka ka jirto ma jirto ilaahi subxana watacaala in wiilashaas oo mujaahidiinta ah qoryaha yaryar haysta ilaahay hanoo barakeeyo amsaashoodna ilaahay hanoo badiyo dhammaantoodna waxaan leenahay ilaahay cizi iyo sharaf ha siiyo waayo maanta inta yaroo anaga aan joogno nimco iyo waxaan ku jirnaa iyo amni iyo xornimo maanta inta gaalada haysatan xornimo caalamkaaba loogu jeedaa inay jirin dadka caalamku way arkayaan xornimo inay jirinoo qofka gurigiisa la baadilayo la dumanahaayo xoolihiisa la dhacahaayo gaalada silacsanayso maanta meeshaas maa xornimo taala halis weydiiyo tikadii iyo kheyraadkii maanta la booway meesha xornimo ma taalo kheyraadkii waa la booway gaalo dhammaanteeda waxay usoo shirkooday inay anaga kheyraadkeena boowaan ama baddeena ama dhulkeena laga iibsado shan kun oo dad oo dekada u shaqo tegaysa oo shaqaale oo soomaaliyeed oo xoogsata ah maantana turkiya uu shaqo tegaya ma tahay meel maanta xornimo taalo xornimo ma taalo dhammaan waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala wiilashaas hanoo barakeeyo sababtoo ah meesha wax maanta yaalo inta yaroo ilaahay subxaana watacaala u naxariisto mujaahidiinta qoryaha wiilasha yaryar ku haysta maogi inta kale wax xornimo taalo ma jirto ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan leenahay oon halkan aan fariin aan ugu dirayaa horta waxaas ilmaha yaryar hwaay way ku hurdaan dadku waweyn way kusoo kacaan sababtoo ah waxaan u dhahay maamahdaasay dadku waweyn wax lagu seexinay waa waxaasay wax maanta xornimo taalo ma jirto xornimona waxay ku jirtaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala alay wasalam in lagu dhaqmo oona way ogyihiin maanta nin walba wuxuu dhahayaa marka ragga dadka muqdisho la dhibaataya muslimiinta ay dhahayaan annaga dan nagma lahdiine nageya ee jilib iyo jamaamo mar walba ay soo dhahayaan sababto ah waxay ogyihiin meesha xornimo inay taalo xornimona waxay ku jirtaa in la qaato kitaabka lagu dhaqmo wax kaloo xornimo laga helaya ma jirta dhammaan waxaan leenahay haloo istaago kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala alay wasalam jihaadka waxaa ku jira xornimo iyo istiqaar iyo amni iyo kala dambeyn iyo nidaam waxay ku jirtaa jihaadka loo istaago hadday jihaadka u istaageen dulligaas weligiin waa ku jiraysiin beentaas korna laga wahaayana mar walba nila sheegayen waxba kama jiraan xornimona ma jirto ma jirto ma jirto ayaan leenahay waxaa kalean kusoo gabagabeynaya qaa'inkii gurgurta waxaan leenahay qaa'inkii gurgurta oo kharashkii ka go-oo qabuurihii ku yaacay qalbigaaga geli khayraadkii islaamka qayb inaad qaadan doono qoortaada la jari doono insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowey idaacadda islaamiga alfurqaan anigoo ah madiine camar maxamed xornimo waxaa la dhahay maanta waddanka laguma sheegi karo sababtoo ah waa wadan qayb qayb loo qaybiyey waa wadan kheyraadkiisa la qaybsaday waa dad ayaga dhan la dooriyey xornimo waxaa la dhahana maanta wadanka laguma sheegi karo dadka ku sheegaayan waa dad aan damiiro lahayn waa wadan isagoo dhan la qaybiyey qayb kenya qaadatay qayb etoobiya qaadatay kheyraadkiisa xataa maanta waxa noo haray ma jirto wadan xur ah maanta ma jiro sadar muuq su-aal ka marna alle soomaali dhan way u jeedaa wadanka inuusan xor ahayn dadkan damiirka la ayagana oo la dooriyana waxaan leeyahay ilaahay naguma daro wadankeenan xur ma ahan insha allah xurnimadan wuu heli doonaa toos ayuu heli doonaa xurnimo waxaa haysta maanta intay ka taagan tahay raayadda tawxiidka xur meel kaloo xur ah ma jirto ilaa markii laga soo reebo inta ay ka taagan tahay raayadda tawxiidka mooyaane insha allah raayadda tawxiidka dhammaan markii laga wada taago ayay xornimada dhabtaa imaan doontaa oo kitaabka allah subxaana watacaala lagu wada xukumo koomka oo idil xornimona waxay taallaa meelaha ay haysta xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayaadka ay xornimo taallaa marka waxaan leeyahay soomaali iyo muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kitaabka allah subxaana watacaala garab istaaga si aan xornimo u helno xornimo waxaan helaynaa kitaabka allah subxaana watacaala markii nalagu xukumo waxaan leeyahay kitaabka allah subxaana watacaala si noola xukumi lahaa falkeeda gala mujaahidiinta garab istaaga hiil iyo hoos siiya waxaan leeyahay jihaadka camira waxaan leeyahay xornimo markaas ayaan si toos ah u helayna allah subxaana watacaalana ayaan garabkeen ah xornimona waan heli doonaa insha allah biidn illaah halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya